bsm illaahi اraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa bismi illaahi اraxmaan الraxiim alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin bismi illaahi alle magaciisa ayaan abda-u ku bilaabayaa markaa ficil baynu ku tacallujinnay jaara majruurka isamna waa laga dhigi karaayo bismi illaahi ibtidaa'i laakiin waxaa ka asalsan oo ka awlaysan dee ficilka liannahu laslu fi lcamal waayo camalfal ficil baa asal u ah tacalluqna waa camal acmaasha ka mid ah asmaadu waxay camal fashaa-uun marka ay ficil shabbahdo oo ficilkunbay ka kasbanaysaa camalka laakiin aslulcamal waxa iskala ficil marka asal aad oo helaya dee farac maxaad ka doonaysa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan abda-u ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista ballaadhan ku sifaysnaa allihii arraxiimi addoommadiisa naxariistiisa gaadhsiinayey waa duu raxmatin waasica raxmaanku waa duu raxmatin waasila raxiimku alladii yuusilu raxmatahu ilaa cibaadih weeyaan duu raxmatin waasila alif laam miim allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya muraadka iyo wuxuu uga jeedo xuruufta muqaacaadka ee isku xidhan xuruuftaas sida raajixee jumhuurulmufasiriin ay qabaan waa in cilmigeeda loo celiyo alleh oo mimaa laa yaclamuhu ila allah waxyaabo kalaa lagu tiltilmaamay laakiin raajixu waxa weeye an yuradda cilmuhaa ila allah oo la yidhaha allaahu aclamu bimuraadih laakiin hadafkiiyo ujeeddadu waxa weeyaan loo keenay xuruuftan muqaacaadka ah waa icjaaz cilmi ah nimankii carbeed soomaya oo dhan qur-aankani ilaahay kumuu hada leh waxa weeyi nimankii carbeed soomaya oo dhan qur-aanka nebi maxamed baa la yimid oo ku hadlay soomaya oo dhan waa lagu cagsigelinaya waxaa la leeyahay bal hadda fusaxadii iyo abwaanadii iyo nimankii carabiga yaqaane carabeed baa tihiine qur-aankani wuxuu ka kooban yahay xuruufulhijaaigii aad taqaaneene siddeed iyo labaatanka caraf alif laam miim xuruuftaasuu ka kooban yahi marka dee hadduu muxamed la yimid idina la yimaada weeyi haddaad la iman weydaan waxay tusaale u tahay iyo tilmaan inaanu muxamed ku hadalee hadalkii alle uu yahay waana mucjis laydinku cajsigeliyo aydaan karayn alif laam miim suurat lbaqara horta waa madaniya waxaanay soo degtay bacda almutafifiin aayaadkeeduna waa laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan aayadood aayaadka qaar baa la ysku soo celiyaa wax meesha laga saarayaa ma jirtay qaar baa ma isku mid baa mise waa la kala tirinayaa la yidhaahdaa oo waxaa lagu tilmaamaa maya waa laba boqol iyo lix iyo siddeetan culimada qaarna waxay yidhahdaan laba boqol iyo toddobiyo siddeetan culimada qaarna waxay yidhahdaan waa sida qaalibkee laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan aayadood kelimaadka suuratulbaqara suuradda madaniga ah kelimaadkeedu waxa weeyi lix kun boqol iyo koob iyo labaatan kelmadood ayay ka koobanta xuruufta suuratulbaqara waxa weeyi shan iyo labaatan kun iyo shan boqol oo xaraf yacnii culimmadu siday u dadaaleen ilaa xuruuftii iyo kelimaadkiibay koobeen oo ay tiro koobeen marka haadihi suura aayaadkan ugu horeeya ee aynu qaadanayno haddaynu maqaasideeda waxoogaa si guud u tilmaanno intaynaan tarkiibka isa saarin waxaa ka mid ah aayaadkan ugu soo horeeya ama maqrada hore maqaasida ugu waaweyn ee muhiimka ugu muuqaalka badana ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah alaayat aluulaa fiiha hidaayat alqur'aani alkariim aayadda ugu horeysa waxaa ku sugan qur-aanka hidaayadiisa inuu dadka hanuun iyo hidaayo u yahay oy ku hanuunayaan dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin saddexda aayadood ee ku xiga ee ka bilaabmaya aladiina yuuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ilaa qowlihi waulaa'ika hum lmuflixuun aayaadkaas saddexdee isku xigaana fiihaa sifaatu cibaadi illaahi almu'miniin waxaa lagu tilmaamayaa addoommada ilaahay ee mu'miniinta ah tilmaamahooda iyo sifaadkooga marka sifaadkooda laynoo sheegayana macnaha iyo muraadku waxa weeyi dee in lagu daydo oo sifaadkaa lagu sifoobo oo lagu dhaqmo oo akhlaaq laga dhigto labada aayadood ee ka dambeeya إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى قوله ولهم عذاب عظيم لبدا آيضودنا فيها صفات الكافرين وحكسوا قالت تلمامهودي أي لقو سفيهي سلا يسقى إلى عليه وتحذير يدقنين صدح يتوانك آيضود يكدن بيه ومن الناس من يقول كبلاب ميه إلا لقى أيو يا أيها الناس اعبدوا ربكم amarka ugu horeeya suuradda ku jira ilaa halkaa laga gaadhayo saddex iyo tobanka aayadoodna waxay ka warramayaan sifaatulmunaafiqiin sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin nimanka munaafiqiinta ah kadib saddex iyo tobanka aayadood dabadood aayadda ka bilaabmase yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum فيها أول أمر بالتوحيد وعبادة الله وحده مع بيان أسباب استحقاق الله للعبادة من الربوبية آياتنا وحكو سغن أمرك أغوه الرئية القرآن كمرك ألقى لك صوب بلابة أول أمرك أغوه الرئية كترى وحوي أمر بالتوحيد أمرد ليس أمر أيو توحيد إن إلهي عبادة لوكلي يلؤه cid kale aan lala shuraakayn oo alle keligii la caabudo waxaana la caddeeyey asbaabta ilaahay cibaadada ku mutaystay oo ah rubuubiyadiisa inuu rabbigoodii yahay khaaliqoodii yahay raasiqoodii yahay ka cirka iyo dhulkaba abuuray ka biyaha iyo baadkaba u soo saaray marka rubuubiyaduna qofka waxay ku hogaaminaysaa uluuhiyada ilain haddaad rubuubiye keliya taagnaatood uluuhiye u gudbi weydo waxba kuu tari mayso waayo dee gaaladii waxa weeyaan quraysheedba rubuubiyada waa rumaysnaayeen walain sa'altahum man khalaqa samaawaati waalard layaquulunna allah haddii la yidhaha cirkiiyo dhulka yaa abuuray ilaahay bay odhanayeen may diidanayn laakiin waxaa loogu taag waayey yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay keligii caabuda marka rabbinimada ilaahay haddaad qirto inuu yahay ka wax abuuray ee wax arsaaqay ee wax noolaynaya ee wax dilaya ee adduunka amraya ee maamulaya dee kaa isagu afcaashaa leh cibaadadaada isagaa xaqula cid kalaha ka siin waa gardaree dow ma aha inaad tidhaahda isagaay abuuray cibaadadana cid kaleaan la wadaajinaya waayo alaa lahu lkhalqu waalamru abuurista iyo amarka iyo taladaba isagaa iska leh iyo cibaadadaba kadib aayaadka ku xiga waxaa ku sugan taxaddi lkufaar yacni carinta lagu cariyey gaalada waxa weeyaan qur'aan inay la yimaadaan oo taxaddigaas iyo carintaa la carinaye la yidhi car la kaalaya bar isagoo kale haddaad leedihiin maxamed baa la yimid taxaddigaa waxa keenay dee markay ka shakiyeen qur-aankii ee ay yidhaahdeen isagaa la yimid ee ilaahay kuma hadal marka allah waxau uhi wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih ilaa aakhiri alaayaat waxaa la yidhi haddaad ka shakisan tihiin qur-aankan inuu ilaahay ku hadluu la yimid ood leedihiin muxamed baa keenay dee waayahee carab baa tihiinoo afka waa taqaanaane la kaalaya waa taxaddi iyo carin waana lagu cajsigeliyey oo dee way awoodi kari waayeen taasina waxay tilmaantay hadal muxamed inaanu ahayne hadal allah inuu yahay oo rabbi u waxyooday subxaanahu wa tacaala kadib waxaa lagu khatimay taxaddigaas kadib waxa weeyaan waciid iyo goodi fattaquu naara alatii waquuduha annaasu waalxijaaratu uciddat lilkaafiriin waa waciid oo haddaad sidaa yeeli weydaan oo qur-aan keeni kari weydaan dee ka iska jir oo ka cabsada naar waxa lagu shidayo shidaalka u ay yihiin dadkaa iyo dhagaxaantaas uma bacda daalik waxaa maqrada waxa weeyaan lagu khatimay hawaabu lmu'miniina wa sifatu ljanna وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخرها مواضيع داس أي آيات كان أي كور رمي ينقودهان قارهان معاني دا أي نهوس قد دعينا الله وحاول ألف لام ميم الله أعلم بمراده إلهي باء علم بدن وحاول قد إيه معناها إيه مقصودك وكليه الله قرنيه ereygaa alif laamiim ee alla ku hadlay ilaahay unbaa garanaya wuxuu uga jeedo allah waxau ihi daalika kaasi alkitaabu ee kitaabka ah marka bayaan baan ka dhigo oan ku bayaamiyun ismu ishaaraha kamaan khabrin laakiin haddaad tahay daalika kaasi alkitaabu waa kitaabkii waa khabarkii waad riday markaa mubtadiya khabar baad isaga dhigtay ismu ishaaraha iyo alkitaabu daalika waa ismu ishaare baciida kitaabkiina gacantaynu ku haynaa waxaa la yidhi waxa ismu ishaare baciida loogu tilmaamay kitaabkaa gacanta lagu hayo waa libucdi darajatihi wa culuwi maqaamihi darajadiisa fog iyo makaanadiisa sarraysa darteed ayaa daalika kaa sarreeya cirka isku shareeray macnaha waa kaa darajadiisu ay sarrayso ee wax gaadhi kara aanu jirin waayo bucdigu dee bucdi macnawi iyo bucdi xisiya labadaba waa noqdaaye bucdigani waa macnawi oo macno ahaan iyo maqaam ahaan ayuu u fog yahay oo u sarreeyaa kitaabku marka daalika kaasi alkitaabu ee kitaabka ahi waa bayaane laa rayba shaki kuma sugna fiihi dhexdiisa halkaasaan markaa khabar ka riday hudan ay haadiyan xaal uu yahay mid hanuuninaya kitaabku lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsoonaya hudanna in masderkeedaa loo daayaa ka xeel dheer ismu faacil in lagu awilo waayo masderku wuxuu tilmaamayaa nafsu shay shayga laftiisii isagaana ka xeel dheer haadiyan oo imminka inaad tidhaahdo rajulun caadilun nin caadilah iyo inaad tidhaahdo rajulun cadlun nin cadaaladiiba ah kee xeel dheer dee cadlun soo maaha waayo cadaaladda lafteedii baad ku tilmaantay waaba cadaaladii oo soconaysa marka masderkaa ka xeel dheer isamka faacil hudan baa ka xeel dheer haadiyan aladiina muttaqiintaasoo muttaqiintii ayaa marka lasii tilmaamayaa horta lilmuttaqiina qur-aanku isagoo hanuuno ah dadkoo dhan oo hudan linnaas ah waxaa loogu gaar yeelay muttaqiinta liintifaacihim bilqur'aan iyagaa ku intifaacay qur'aanka dadkoo dhan buu hanuun u ahaa laakiin maadaama iyagu ay yihiin kuwa keliya ee raace ku intifaacay waxaa laga soo qaaday sidii wuxuu iyaguun hanuun u yahay waayo iyagaa gartay oo manaafacaadsaday dadkii kale waa ka baydheen muttaqiintii ayaa la sifeeyo oo la tilmaamayaa aladiina muttaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaya bilghaybi waxa maqan ee ka qarsoon inay arkayn ayay rumaynayaan wa yuqiimuuna waxaanay oogayaan alsalaata salaadda ayay oogayaan wa mimaa rasaqnaahum waxaannu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna waa bixinayaan oo mintu waa tabciidiya oo ilaahay deeqsinimadiisa iyo dulqaadkiisa waxa ka mida iyo cafiskiisa dee maalkuu ku siiye mar wada bixi kumuu odhane waa wax ka bixi weliba intaad bixisaana aday kuu soo noqonaysaa oo abaalkeeda u aayaya waaladiina waa kuwii muttaqiintu yu'minuuna rumaynaya waa kuwa rumaynaya bimaa kii unsilo la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi allow iyo wamaa kiibay rumaynayaan unsilo la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyey wixii adiga lagugu soo dejiyey kitaabkan furqaan ahaa iyo wax alla wixii kutub adiga kaa horreeye towraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahiima wa muusa wax alla wixii hortaa la soo dejiyey way wada rumaynayaan waayo mu'miniintu rusushana iimaanka kuma kala saaraanoo dhammaan way wada rumeeyaan kutubtana iimaanka kuma kala saarayaanoo dhammaan way wada rumaynayaan laakiin kitaabka keliya ee maanta shaqaynaya iyo sharciga keliya lagu dhaqmayaa waa kii nebi moxamed lagu soo dejiyey oo kuwii hore waa la nasakhay mar alla markii nebi moxamed la soo diray ee waxyiga lagu soo dejiyey ayaa sharaa'icdii hore dhaqankooda la nasakho la baabi'iyoo la zuuliyey oo laguma dhaqmi karo nebi moxamed dabadii sharci kale oo xataa nebi ciise aakhiru zamaanka markuu soo dego kii lagu soo dejiyey injiil ku xukumi maayo dadka eh sharcigii nebi moxamed buu ku xukumayaa wa bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna waa kuwa yaqiinsanaya ulaa'ika kuwaasibaa alla uu yidhi calaa hudan hanuun ayay ku dul sugnaadeen hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa ah almuflixuuna kuwa liibaanay aayaadkaas waxaa lagu tilmaamoo lagu sifeeyey sifaadkii muttaqiinta sifaadka muttaqiinta saddexdaa aayadood baa laga dhigay ama afartaas gaaladana labuunbaa laga dhigay munaafiqiintana saddex iyo toban waxaa la yidhi waxaa yacnii munaafiqiinta loogu farabadiyey waa lagu kadsoomayaa oo waa lagu dagmayaa waa dad afka afka baarkiisa iimaan ka sheeganaya uurkana gaalo ka ah waa dad dadkii ku dhex jira oo xataa cibaadada la samaynaya marka khatarta iyo culayska ay leeyihiin darteed ayaa loo farabadiyey tilmaamahooda gaaladana waxaa loo yeereeyey arrinkooda waa iska cadi mu'miniintana sifaadkooda waa la soo koobay si waxa weeyaan arrinkooda cad loogu daydo oo loo tilmaansado alla waxa uu yihi alif laam mim allahu aclamu bimuraadi daalika kaasi alkitaabu ee kitaabka ah ama daalika kaasi darajadiisu ay sarraysee ay fog tahay alkitaabu kitaabkii weeyi markaad khabar ka dhigto laa rayba shaki kuma sugna fiihi kitaabka waa khabar labaad hudan xaal uu yahay hanuun lilmuttaqiina kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsoonaya waayo dee iyagaa ku intifaacu hanuunkiisa qaatay aladiina waa kuwa mutaqiintu yuuminuuna rumaynaya bilghaybi waxa ka qarsoon inay arkayn oo waxa la arkayo rumaynteeda dadku waa ka siman yihiinoo dee cirka iyo dhulkaad arkaysa iyo dabkaasi inuu ku gubayo iyo biyaha aad cabaysaa inay wax kuu tarayaan gaal iyo muslim dee qofka odhan kara ma rumaysni ma jiro waayo waabuu arkayaa dhibkeediiyo dheefteediiba laakiin waxaa lagu kala tegay waxa kaa qarsoon inaad arkay taasay mu'miniintu rumaynayaan gaaladiina ay yidhaahdeen arina allaha jahratan waa na tusoo na taabsii marka halkaasaa lagu kala tegay allah waxa uu yihi aladiina waa kuwa yuuminuuna rumaynaya bilghaybi haybka waxa ka maqan ee ka qarsoon inay arkayn waxa maqan iyo waxa muuqdaba waa rumaynayaan wa yuqiimuuna waa oogayaan asalaata salaadana way oogayaan oo oogistu waxa weeyi xaqeedii bay u dhammaystirayaan arkaan iyo shuruud iyo aadaab iyo wax walba oogiddu waa sidaas oo oogta waxaa la yidhaha dabka weyn ee meel laga shido dabka yaree meel ka bildhaamaya lama yidhaha oog marka oogis waa salaadii si wanaagsan oo dhammaystiran bay u oogayaan oy ugu qumayaan wa mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mida ayay yunfiquuna bixinayaan waaladiina waa kuwa muttaqiintu yu'minuuna rumaynaya bimaa kii unsile lagu soo dejiyey ilayka adiga nebi allow iyo wamaa kii unsile la soo dejiyey min qablika adiga hortaa wa bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna waa yaqiinsanayaan ulaa'ika kuwaasi muttaqiintaasi calaa hudan hanuun bay ku dul sugan yihiin isticlaag iyo culuwigu waxa weeyi siday u makansadeen ee ay uga buuxsadeen hanuunka dacal iyo daraf kama haystaane way ka buuxsadeenoo si fiican ayay ugu dul sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa ah almuflixuuna kuwa liibaanay ifya aakhiraba damiirulfasliguna wuxuu faa'iideynayaa xasri xasru lfalaaxi calayhim allah waxa uu ihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waxa isugu mida calayhim korkooda aandartahum u digteeyaa am lam tundirhum iyo umaa digina waa isugu mid sawuhu wuxuu khabar u yahay masderka laga dhalaalinayo ficilka dambe kaana waxaa la yidhaahdaa asluubka noocaasa waa sabki bilaa saabigo oo ficilka iyadoon xarfu masder gelin xuruuftii masaadirtu in masder laga dhalaaliya waa sabki bilaa saabiga marka masderka halkaa laga dhalaaliyaa mubtadaah ila ficil mubtada ma noqdee sawuhuna khabar buu noqonaya macnuhuna waxa weeye indaaruka wacadamuhu inaad u digto iyo inaanad u digini sawaaun waa isugu mid calayhim korkooda isugu mid weeyi oo laa yuuminuuna rumayn maayaan laa yuuminuunana waa jumlo tafsiiriye ah oo maadaama ay isku mid tahay waa la fahmee waa la sii faahfaahiyuunoo rumayn maayaan khatama allaahu ilaahay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda dushoodiibuu daboolay oo khayr geli maayo waa la shaabadeeyey wa calaa samcihim maqalkooda dushiisana waa la daboolay oo dhagahay wax ku maqli lahaayeen waa laga daboolo xaqa waa ka dhagalaayihiin wa calaa absaarihim ha ku cadfin ee waa jumlo istinaafiye ah oo la bilaabanayo wa calaa absaarihimna wuu daboolay ma aha calaa absaari waa khabar muqadamo mubtadaha dambe mu'akharka ah ayuu khabar muqadamo u yahay marka waxaad tidhaahdaa wa calaa absaarihim indhahooda dushoodana waxaa ahaaday hishaawatun dabool mubtadaha nakirada ana waxa u cunansiiyey isagoo nakiraa in lagu bilowdo ilan walaa yujuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira ayay ahayde waxa weeyaan waa taqdiimkaa khabarka la hormariyaa musawiq ah oo khabarka muqadamkii waa waxyaabaha u cunansiiya mubtadaha isagoo nakiro ah in mubtada laga dhigto marka wa calaa absaarihim aragooda ama indhahooda dushoodana waxaa ahaaday hishaawatun dabool dabool baa ka saaran xaqa walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn labadaa aayadood waxaa laynoogu gebagabeeyey nimanka gaalo la yidhaha tilmaantooda horta nimankaas in loo digo wax loo sheego iyo inaan wax loo sheegin waa isugu mid sifaadka ay leeyihiinna waxa ka mid ah in qalbigooda la xidhay oon khayrgelayn dhegahooda la daboolay oonay khayrka maqlayn indhahooda la daboolay oonay khayrka arkayn marka waa indhalii dhegali'i way ka indhalaayihiin way ka dhegalaayihiin way ka qalbilaayihiin waa la daboolay ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun waxa isugu mida calayhim korkooda aandartahum am lam tundirhum ay indaaruka wacadamuhu inaad u digto iyo inaanad u digini waa isugu mid oo laa yu'minuuna rumayn maayaan khatama allaahu ilaahay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda dushoodaa alla daboolay oo khayrgeli maayo way xidhan yihiin quluubtoodu waa qafilan yihiin wa calaa samcihim maqalkooda dushoodana waa la daboolay oo waa ka dhagalaayihiin xaqoo maqli maayaan wa calaa absaarihim indhahooda dushoodana waxaa ahaaday hishaawatun dabool walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn wa min annaasi halkanna waxaa ka bilaabmaya sifaatkii munaafiqiinta alla waxau ihi wa min annaasi dadkii waxa ka mida man duul baa ka mida qaar baa ka mida waa bimacnaa fariiq ama jamaaca kuwaasoo yaquulu odhanaya aamanaa waanu rumaynay billaahi alleh iyo wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe ayaanu rumaynay walxaal bay sidaa odhanayaan maa hum aanay iyagu ahaanin bimu'miniina kuwa rumaysan iyagoon rumaysnayn oy been ka tahay ayay afka baarkiisa ka odhanayaan aamanaa alyowmi alaakhir waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambeeyaan jirin adduunkii waa soo dhammaaday xayaatadii barsakha waa laga soo baxay waa laysa soo saaray xayaatul aakhiraa la yimidoo maalin kaloo ka dambaysaan jirinba waa maalintii u dambaysay saasaa loo yidhi yowm alaakhir yukhaadicuuna waa dhakrayaan allaha alla ayay dhakrayaan waa zacmigood iyo siday isleeyihiin ilaahay mana dhakri karaan waxna uma hoosaasin karaan eh waa tacaamulkooda iyo dhaqankooda siday isleeyihiin yukhaadicuuna waxay dhakrayaan allaha alla ayaa ay dhakrayaan iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana dhakrayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane cid kaloy dhakrayaanay waxyeelayaan ma jirto wamaa yashcuruuna mana dareensana waayo dhagarta iyo khidaaca ay samaynayaan dhibta ka dhalataa iyagunbay ku dhacaysaa laakiin garan maayaan marka iyagaa isdhagrayee ilaahay waxyeeli maayaan fii quluubihim qalbiyadooda waxa ku sugan waa munaafiqiintiiyo maradun xanuun baa ku sugan fazaadahum allaahu ilaahay waa u kordhiyey maradaa xanuun aljazaau min jinsi alcamal waa jazaan wifaaqan mar hadday iyagu gaalnimada iyo nifaaqa iyo shakiga doorteen waa loo sii kordhiyey oo waa loo siyaadiyey waa jazaan wifaaqan waayo ruux walba wuxuu ikhtiyaarkiisa ku doorto ayuunbaa loo sahlayaa oo loo fudaydiyaa maradkaasi waa maradu shaki washubuhaat waayo maradku maradu shahwana waa noqdaa sida kii fii suurati alaxzaab ku jiray fayamaca aladii fii qalbihi marad markii haweenka la yidhi hadalkaa jilcinnina fayaطmaca aladii fii qalbihi maradun si ka qalbiga ka jiranee cudurka caloosha kaga jira aanuu idiin damcin maradka aayaddan lagu sheegay suurat laxzaab waa maradu shahwati zina shahwada zinada iyo macaasida cudurka yacnii jacaylka zinada iyo macaasida la jeclaado cudurkeeda qofka qaba ayaa loo jeedaa waa maradu shahwati zina laakiin maradka halkan lagu sheegay fii quluubihim maradun waa maradkii nifaaqa iyo shakiga oo diintii bay ka shakiyeen xaqii bay ka shakiyeen waxa weeyaan diintii bay ka baydheen marka waa maradkii nifaaqa iyo shakiga iyo diin la-aanta fazaadahumullaahuna waa ducaaw calayhiyo waxaan u jeedaa fazaadahum ullahu waa jumlo khabariya sida xoogga badan ilaahay baa u siyaadiyey jazaaan wifaaqan falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay leexdeen ayaa ilaahay qalbigooda sii leexiyey qofku wuxuu sameeyo ayuunbaa loo sahlaa markaa sida xoogga badan waa jumlo khabariyahoo lagaga warramayo waxay doorteen in loo siyaadiyey hanuunka kuwa doortana dee waa loo siyaadinaya waladiina htadow zaadahum huda ninba waa wuxuu doorto un waxaa kaloo la yidhi ducaahu calayhi jumlada inshaa'i baa laga dhigi karaa oo waxay markaa noqonaysaa fazaadahum allaahu allaha u siyaadiya markaa waa habaar cudur allaha ku riday noqonaysa walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya bimaa kaanuu yakdibuun bisababi kownihim ahaanshahooda sababtiisa ayay cadaabkaa ku heleen ay ahaayeen yakdibuuna kuwa been sheega kaanada kown waxaynu uga sheelnay maadaa masdariyaah markaa bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababtiisaa lagu cadaabayaa yakdibuuna kuwa been sheega ay ahaayeen qirada kale yukadibuuna haddii la akhriyana waa bikownihim yukadibuun ahaanshahay ahaayeen kuwa beeniye xaqa waa beenin iyo been sheegid waayo midna waa laazim midna waa mucadde marka yukadibuuna waa beenin yakdibuunana waa been sheegid labadabana waa ku sifaysan yihiin waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga laa tufsiduu hafasahaadinina fi lardi arlada qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annaku waxaanu nahay uun muslixuuna kuwa hagaajinaya alaa hooyay oo baraaruga waa adawaatu tanbiih inahum iyagu munaafiqiintu hum iyagunbaa ah almufsiduuna kuwa wax fasahaadinaya walaakin hayeeshe laa yashcuruuna ma dareemayaan waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya kamaa aamana naasu dadku siday u rumeeyeen dadka akhyaartee wanaagsani idinka dugaagiyo xayawaankaa idin dhaamee waayo waxaa la yidhi dee inhum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiilan marka waa xaqirid la xaqirayo iyagu dad maaha xoolahaa dhaama laakiin waxaa la yidhi dadka dadka ah ee la doortee akhyaarta ihi siday u rumeeyeen u rumeeya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan anu'minu ma waxaannu u rumaynaa kama aamana sufahaa'u kuwa maangaabkee waxmagaratada ah ee caqligoodu daciifka yahay een waxba garanayn ma kuwaasi siday u rumeeyeen baannu u rumaynaa allah waxau idhi alaa hooyay baraaruga innahum iyagu hum iyagunbaa asufahaa'u kuwa maangaabkee waxmagaratada ah walaakin ha yeeshee laa yaclamuuna waanay garanayn isma ogeeh iyaga ayaa sufahaah waidaa laquu markay la kulmaan munaafiqiintu aladiina kuwa aamanuu rumeeye muminiinta a markay la kulmaanna qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay ayay odhanayaan waidaa khalow marka ay la gaar noqdaan ay keli noqdaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii markay la khaali noqdaan markaa khalowda sideeda haddaad u dayso inta badan khalaadu waxa daba dhacoy ku tallowdaa ba ama maca oo khalaa bihi ama khalaa macahu khalaa ilayhi lama yidhaahdo marka dee xarafkan xaraf kale macnihii waa inaad dhansiiso ama aad ku awisho oo macnuhu uu noqdo markaa waidaa khalow maca shayaaiinihi ama bishayaaiinihi markay ku gaar noqdaan ama la gaar noqdaan waxaa kaloo lagu fasiray waxaa jira luqada carabiga waxaa la yidhaha tadmiin tadmiin waa ficilkaoo ficil kale macnihii loo xambaariyo ama la dhansiiyo oo ficilkii kale macnihiisa laga macneeyo sida raxubadkumu daaru bimacnaa wasicadkum ilan raxuba laazim bay ahayd ficil mucaddaa macnihii baa la siiyey marka waxay noqonaysaa khalowda bimacnaa rajacuu aw dahabu in macnihiisa la dhansiiyo oo la yidhaahdo macnihii khuluwigana iyadoo loo daynayo waidaa khalow marka ay gooni noqdaan ee ay gaar noqdaan ilaa shayaaiinihim warajacuu ama dahabuu ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodiina ay ku noqdaan ama ay u tagaan marka intay gaar noqdaan ay shayaadiintoodiina u tagaan oo macnaha rajacuu ayaa macnaha ficilkiisa ayaa la dhansiinayaa shayaadiintana waxaa looga jeedaa dee kibaarulkufaar madaxweyntoodii ay ka amar qaadanayeen gaaladii waaweyneyd markay la gaar noqdaan baa loo jeedaa waidaa khalow ilaa shayaaiinihim marka ay gooni noqdaan ay shayaadiintoodii u noqdaanna qaaluu waxay odhanayaan innaa annaku macakum idinka la jirkeennaanu ahaano idinkaanu idinla jiraa innamaa naxnu waxaanu ahaanay uun mustahzi'uuna kuwan kuwa ku dheeldheelaya mu'miniintan aanu leenahay waanu rumaynay waanu ku dheeldheelanaa waa jees jees laakiin dhab ahaan idinkaanu idinla jiraa gaaladii saasay ku odhanayaan allaahu alle ayaa yastahzi'u ku jeesjeesi doona bihim iyaga oo wayamudduhum u siyaadinaya fii tuqyaanihim qooqood iyo kibirkood iyo xadgudubkooga yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareersan oo meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan kala soocayn alistihzaa yacnii sideedaa alla loogu sugaya allaahu yastahzi'u bihim alle ayaa iyaga ku jeesjeesaya laakiin istihzaaga waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay min asifaat almuqayada sifaadka la qayday maxaa lagu qayday cidda ficilkan samaysa ayuu ilaahay ku samaynayaa laakiin si madax bannaan oo gaaroo mudlaqa ilaahay looguma tilmaamo waxay la mid tahay wayamkuruuna wayamkur ullah makri bay samaynayaan ilaahay baana iyaga makreeya marka makriga iyo kaydka iyo istihzaaga waxaa la yidhaha asifaat almuqayada oo waa calaa sabiili aljazaai walmuqaabala waa abaalmarin oo cidda waxaa samaysa ayaa lagu abaalmarinayaa waxay sameeyeen wax lamida in lagu sameeyo macnahaase la awili maayo laakiin waxay muqayad ku tahay cidda waxaa la timaada waana sifatu kamaal sifo kamaal oo dhammaystiran oo wanaag iyo cadamo tilmaamaysa weeyi allah waxaa u ihi ulaa'ika kuwaasi lasoo tilmaamay ee lasoo sifeeyey alladiina waa kuwa ishtarow iibsaday addalaalata baadidii bilhudaa hanuunku iibsaday waa kuwa baadidii siistay hanuunkii oo hanuunkii intay qaadeen ayaa ay soo beddel qaateen baadidii waxaad mooddaa oo macnaha laga fahmayaa ka'annamaa inay markii hore hanuun siteen oo hanuunkoodii ay iibgeeyeen oo baadi ku soo beddesheen manay hanuunna may sidin oo dee mabay hanuunsanayn laakiin waxaa loo jeedaa kaanuu mutamakiniina min alhidaaya hanuun u suurtagala inay qaataan ayaa intay iskaga baydheen ay ku beddesheen baadi macnuhu waa sidaas ee marka horeba dee hidaaye may helin ba'duna waxay gashaa matruuga oo waxay ka tegeen waa hanuunkii waxay qaateenna waa dalaaladii ba'du markaa kan laga tegay gashaa bilhudaa waa matruuga allah waxau yidhi famaa rabixad may macaashin tijaaratuhum yacni ganacsigoodii iyo tijaaradoodii may macaashina waa ku khasaareen wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunsanna may ahaanin haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu kala dhigdhigo inoogu caddeeyey tilmaamaha xunxun ee nimanka munaafiqiintu ay leeyihiin waxaasoo tilmaanana waxa laysu daba dhigay in layska ilaaliyo oon lagu sirmin ama aan lagu dagmin alla waxau ihi waa min annaasi dadkii waxa ka mida manduul baa ka mida yaquulu odhanaya aamanaa waa rumaynay billaahi alla ayaanu rumaynay iyo wa bilyowmi maalintii alaakhiri ee u dambaysaanu rumaynay ayay odhanayaan wal xaal bay sidaa odhanayaan maa hum iyagu aanay ahaanin bimu'miniina kuwa rumeeyey oo ay beenka tahay yukhaadicuuna waxa ay dhagrayaan allaha alle iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna mana dhagrayaan ilaa anfusahum naftooda mooye cid kale oo dhibaatada ka dhalataa iyagunbay ku dhacaysaa u aayaya wamaa yashcuruuna mana dareensanoo isma garanayaan fii quluubihim qalbiyadooda waxa ku sugan maradun xanuun baa ku sugan waa maradu shaki washubahaati waannifaaq fazaadahum ullaahu dabeed ilaahay wuxuu u kordhiyey maradan xanuun buu u kordhiyeoo way mutaysteen xanuunkoodiibaa xanuun loogu daray walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaansha ay ahaayeen sababteeda ay cadaabkaa ku helayaan yakdibuuna kuwa been sheega ay ahaayeen ama yukadibuuna xaqa kuwa beeniye ay ahaayeen waidaa qiila marka lagu yidhahdo lahum iyaga laa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi arlada ha fasahaadinina qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annagu waxaanu ahaanay uun muslixuuna kuwa hagaajinaya alaa hooyaay inahum iyagu hum iyagunbaa ah almufsiduuna kuwa wax fasahaadinaya walaakin ha yeeshee laa yashcuruuna ma dareemayaan waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu dadku siday u rumeeyeen u rumeeya qaaluu waxay odhanayaan anu'minu ma waxaanu rumaynaa kamaa aamana asufahaa'u kuwa maangaabkii siday u rumeeyeen miyaanu u rumaynaa cidday caayayaan ay aflagaadaynayaan waa saxaabadii akhyaartaee alla doortay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii rag ahaa saxaabadiibay guud ahaan u aflagaadaynayaan waxaad ogaataa markaa shiicatu shaydaan shiicada shaydaanka iyo rawaafidda ee saxaabada rasuulka aflagaadeeya ee asxaabtii nebigu ay ka nabadgeli waayeen yaa madaxu ah munaafiqiin baa madaxu ah munaafiqiin baa uga horraysay saxaabe in la aflagaadeeyo nin saxaabo wax ka sheegayna diin ma lehe isaga durub isku diin ma niinkaa waayo asxaabta nebiga in wax laga sheegaa waxay wax sheegid ku tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sow ma ogidin ninka saaxiibkiisa ay dad isugu dhow yihiin marka la duro isagii la socdayna duriddu sow ma gaadhaso dee nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam dadkuu dadka ka doortee ugu khayrka badnaa ee la saaxiibay ee la socday ninka wax ka sheegaa nebi moxamed buu wax ka sheegay halkuu markaa diinaay u soo maray ninka abubakar uu ka nabadgeli waayey waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga aaminuu rumeeye kamaa aamana naasu dadku siday u rumeeyeen qaaluu waxay odhanayaan anuuminu ma waxaanu u rumaynaa kamaa aamana sufahaa maangaabku siday u rumeeyeen miyaanu u rumaynaa saxaabadii bay caayayaan alaa hooya innahum iyagu hum iyaga ayaa sufahaau kuwa maangaabka ah walaakin laa yaclamuuna ha yeeshee waanay garanayn oo isgaran maayaan waidaa laquu markay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu iimaanka laga hele mu'miniinta qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay ayay odhanayaan waidaa khalow marka ay gooni noqdaan ee ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii ay u noqdaan ama u tagaan oo macnaa dahabu ama rajacu ayaad meesha soo gelin ilayn ilaa waxa ku gudbaa waa dahaba ama rajaca maaha khalaa marka macnihii khuluwiga iyo macnaha noqodka ama tegista meesha soo wadageli markaad laqbaynayso marka waidaa khalow marka ay gooni noqdaan ee ay u noqdaan ama ay u tagaan ilaa shayaaiinihim shayaadiintoodii waa gaaladoodii waaweynayde qaaluu waxay ku odhanayaan innaa anagu macakum idinkaanu idinla jiraa innamaa naxnu waxaanu ahaanay uun mustahzi'uuna kuwo kuwan ku dheeldheelaya kuwan waanu ku ciyaaranaye idinkaanu idinla jiraa allaahu alle ayaa yastahzi'u ku jeesjeesaya bihim iyaga oo wayamuduhum ilaahay waa u siyaadinayaa fii tuqyaanihim qooqooda iyo xadgudubkooga ayaa uu u siyaadinayaa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareersan ulaa'ika kuwaasi alladiina waa kuwa ishtarow iibsaday addalaalata baadida bilhudaa hanuunka ku iibsaday waa kuwa baadidii ku soo bedeshay hanuunka famaa rabixad may macaashin tijaaratuhum ganacsigoodu wamaa kaanuu manay ahaanin muhtadiina kuwa hanuunay ninka hanuun baadi siistay halkee macaashu soo mari alla waxau ihi maaluhum ka maali aladii istawqada naaran falamaa adaa'at maa xawlahu dahaba allaahu binuurihim haadihi alaayaat laba sifo ama laba tilmaamood ayaa ilaahay maal iyo tusaale ugu soo qaatay sifada munaafiqiinta allah waxau yidhi maaluhum munaafiqiinta maalkooda iyo sifadoodu waxa weeye ka maali aladii waa sida kii oo kale istawqada shitay naaran dab sida nin dab shitay oo kale weeye oo falamaa adaa'at markay iftiimisay naartii maa xawlahu wixii hareerihiisa ah dabkii markuu iftiimiyey ayaa dahaba allaahu ilaahay u la tegey binuurihim iftiinkoodii oo dabkii uu ka bakhtiiyey oo wa tarakahum alla uu kaga tegey ama wa tarakahum ay sayarahum wuxuu ka yeelay labadaba waa lagu macneeyey wa tarakahum alla markaa waxa uu kaga tegey fii ulumaatin mugdiyaal dhexdood buu kaga tegey laa yubsiruuna xaal ay yihiin kuwa aan waxba arkayn summun waa kuwa dhagala bukmun oo afla cumyun oo indhala oo fa hum iyagu laa yarjicuuna ka soo noqon maayaan kufriga iyo gaalnimada aw ka sayibin waa maalka labaad aw ka sayibin aw maaluhum ka sayibin ka maali sayibin ama sifadoodu waxa weeyi ka sayibin ka maali asxaabi sayibin usoo qadar mudaaf roob asxaabtii oo kale weeye niman roob helay roobkaasoo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday roobkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dulumaatun mugdiyo habeen madowgii iyo gudcur wa racdun iyo onkod iyo wa barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan markaa kuwaa roobku helaynaa asaabicahum ay atraafa asaabicihim farahooda caaradeeda hore ilan gacmaha dhagaa lama wada gelin karee waa farta caaradeeda yare atraafa asaabicihim farahooda caaradaa yaree hore ama dacalkooda hore ayay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda ay yeelayaan min asawaaciqi danabyadaa roobkee dhacaya darteed cabsi ay ka qabaan xadara almowti dhimashada cabsi ay ka cabsanayaan oy ka digtoon yihiin darteed wallaahu allana muxiitun waa mid koobay bilkaafiriina gaalada alla waa mid koobay oo dhinac walba ka maray dee halkay marayaan ayna almafaru walilaahu taalibu haddii ilaahay ku daba socduu ku dalbayuu ku eryanayo halkeed maraysaa meelna ka mari maysa yakaadu waxa uu ku siganayaa uu ku dhowaanayaa albarqu hilaacu yakhtafu inuu dhuftuu tiro ama uu dafaba absaarahum indhahooda hilaacaa bilig leecad yacnii iftiimaya inuu indhaha tiro ayuu ku siganayaa oo kullamaa adaa'a mar kastuu u iftiimiyo lahum iyaga oo hillaacii iftiinkiisii ay arkaan mashow waa ku soconayaan fiihi iftiinkaa hillaaca wa idaa adlama marka uu ka madoobaado hillaacu calayhim iyagana qaamuu waa istaagayaan mar alla markuu iftiimiyana way yaro soconayaan markuu ka madoobaadana waa istaagayaan alla waxaa uhi walow shaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa ay dahaaba samcihim wa absaarihim indhaha iyo dhagahaba inuu tiro alla hadduu dooni lahaa hee la dahaba waa la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim indhahoodaba shaa'ada mafcuulkeeda waxaa laga fahmay jawaabka lowda oo la dahabadaa ayaa laga fahmay shaa'ada mafcuulkeedu dahaab inuu yahay oo waad u soo qadaraysaa macnuhuna waxa uu yahay sida indhihii iyo dhegihii macnawiga ahaa loo tiray sow maynaan soo sheegin macnawi ahaan inay xaqa ka indhalaa yihiin oo ka dhagalaa yihiin indhihii macnawiga ahaa iyo dhegihii macnawiga ahaa sida loo tiray ayaa kuwan xisiga ay dhibaatada adduunka kaga baydayaanna ilaahay u tiri lahaa hadduu doono weeye oo yacnii xisiga iyo macnahaba waa israacin lahaa hadduu alla doono waayo ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii kara weeyi oo ilaahay wuu tiri karaa weeyi jumlada inana waxaa la ydhaha waa fii maxalli tacliil oo dee ilaahay awood buu u leeyahay markaa wuu tiri karaa indhaha iyo dhagahaba labadan maal waxaa loo soo qaatay munaafiqiinta mahalka hore waa mahal dab baa lagu shabahay mahalka labaadna roobkii iyo biyihii baa lagu shabahay roobkaa da'aya mahalka hore naarta waxa loogu shabahay waxa weeye iftiinkii iimaanka ayaa mu'miniinta intay ka shiteen oo ay muujisteen inay la mid yihiin mu'miniinta ayay waxoogaa ku soo intifaaceen iftiinka hore waa kaa nuurka iyo dabka iftiimiye hareerahoodii ay ku intifaaceen waxa weeye munaafiqu markuu iimaanka muujistay sow dhiiggiisii lama dhowrin oo xoolihiisii lama dayn oo muslimiinta iskala muudaaqayn ilan waxaa la yidhi munaafiqu adduunyada dee axkaamta muslimiinta ku dareeraysa soo maaha ila innaku uurka war ma hayno oo dee allaahu yatawalla saraa'ir ilaahay baa saraa'irta og innakuma ogin marka waxa weeyaan dabkan u baxay waa iftiinkii iimaanka ee adduunyada intay joogeen u baxayey ee ay ku nabad galeen ay ku soo manaafacaadsadeen ifka bakhtintan uu ka bakhtiyee mugdiga ay ku dhaceenna waxa weeye mar alle markay dhinteen ayaa nalkii ama iftiinkii ka bakhtiyey waayo dee waxa weeyaan aakhire ilan laysku khaldi maayee naartii iyo cadaabkii bay hore ka galeen ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waxaa kaloo lagu fasiray kuwii markii hore kufriga iyo dulmada ku sugnaa ee iimaanka qaatay ee waxoogaa iftiinu u baxay ee haddana ridoobe munaafiqnimo ku noqday taana waa lagu fasiray oo iftiinku waa intay iimaanka qaateen mugdiguna waa markay ka laabteena gaalnimadii u noqdeen aw ka sayibin min asamaa'i dad roob helayna waxaa loogu shabahay munaafiqiinta idaa samicuu lqur'aana wa awaamirahu wa nawaahiihi wa waciidahu wa wacdahu jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wa acraduu can ilqur'aan sida sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi uu tafsiirkiisa ku tilmaamay waxa uu yidhi qur'aankan roobkan helay waa qur'aanka awaamirtiisii iyo nawaahidiisii iyo wacdigiisi iyo waciidkiisii oo mar alla marka qur'aanka ay maqlaan ayaa ay dhagaha faraha gelinayeen oo ay ka jeedsanayeen oo wacdiga ayay dhibsanayeen oo waciidkiisa ayay dhibsanayeen oo awaamirta iyo tacaaliimta qur'aanka ayay dhagaha faraha gelinayeen si aanay u maqlin ama waabay ku buuqayeen dee walqow fiihi lacalakum taqlibuun waa kuwii odhanayey sida ilaahay kaga warramay markaa waxaa lagu shabahay sida niman roob helay roob onkod iyo hillaac iyo dabaylo badan oo danabkaa iyo dabaylahaa dhacaya dhagaha faraha gelinaya si aanay ugu dhagabeelin oo ka cabsanaya danabkaa iyo waxaa dhacaya yacnii dadkaa roobku helay ee danabkaa iyo dararkaa dhagaha faraha ka gelinaya waxaa loogu shabahay munaafiqiinta xaalkooda qur'aanka ay waxa weeyaan siday kula dhaqmaan baa sidaasa oo dad roob helay siday caynkaa u yeeli lahaayeen ayay qur'aanka ka yeelaan dhagahay faraha gelinayaan way ka jeedsanayaan qaadan maayaan oo waxa weeyaan waa beeninayaan allah waxau ihi maalhum sifadoodu munaafiqiinta kamal ladii sida kii sifadiisa oo kale weeyi kaasoo istawqada shitay naaran dab oo falamaa adaacad markay iftiimisay naartii maa xawlahu wixii hareerihiisa ahaa dahaba allaahu ilaahay uu la tegay binuurihim nuurkoodii oo uu ka baktiiyey oo wa tarakahum uu kaga tegay fii dulumaatin mugdiyaal dhexdood laa yubsiruuna xaal aanay waxba arkayn damaa'irta u noqonaysa ka dabka shitay mar waa mufrad marna waa jamc mar waa mufradoo waa marka la ictibaariyo lafdiga mawsuulka ee mufradkaa alladii ila waa mufradi marna waa la jamciyey oo waa marka la ictibaariyo mawsuulka macnihiisa cumuumka ah ilan mawsuulku alfaadulcumuumkuu ka mid yaho waa caam marka macnaha haddii la ictibaariyana waa binuurihim wa tarakahum xagga macnuhuu jamca ka yahay oo alladiina buu la mid yahay oo booskeedii u yaallaa lafdiga mufradkaa marka la fiiriyana waa xawlahu iyo wataa damiirka mufradka a loo celinayo allah waxau ihi summun kuwa dhagalo weeyi oo xaqa maqli maayaan baailkay u dhaganugul yihiin bukmun kuwa afla weeyaan oo xaqa ku hadli maayaan baailkay ku hadlayaan cumyun kuwa indhalo weeyaan oo xaqa arki maayaan laakiin baailkay arki ogyihiin oo fahum iyagu laa yarjicuuna ka soo noqon maayaan gaalnimada oo hanuunka usoo laaban maayaan waxaa loo jeedaa dee kuwii la ogaa wakhtigaas inay gaalnimo ku baxayaan oy ku dhimanayaan ilaan qaar fara badan ayaa rumeeyo gaalo ahaa laakiin kuwa la leeyahay fahum laa yarjicuuna waa kuwa gaalnimada aan ka soo noqonaynee ku dhimanaya allah waxau ihi aw ka sayibin aw ka maali asxaabi sayibin ama waa tilmaan kale eh awdan waxaa la yidhaha ama waa litaqsiim ama waa litakhyiir ama waa litaqsiim oo waxaa la leeyahay munaafiqiinta marna masalkooda kaa hore ka dhig marna masalkooda kan dambe ka dhig oo u qaybi marna waa takhyiir oo ama kaa hore ku shabbah ama kan dambe ku shabbah labadaba shabah bay ku leeyihiin markaa taqsiim iyo takhyiirba waa la idhaha aw ka sayibin aw ka maali asxaabi sayibin ama munaafiqiinta masalkoodu waxa weeyi roob asxaabtii oo kale rag roob helay kaasoo min asamaa samada xaggeeda ka ahaaday samadana waxaa looga jeedaa daruuraha waayo roobku samaawaadka sare kama soo da'ee daruurahan sokuu ka soo da'aa laakiin luqada carbeed waxaa sama lagu idlaaqaa waxaa la yidhaha kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sarreeya waa samo xataa saqafka gurigaaga oo falyamdud bisababin ila asamaa waxaa lagu fasiray bixablin ilaa saqfi beytihi maha cirka waa saqafka gurigiisa xadhig ha ka soo laalaadsado naftiisa ha ku deldelo ha ku dilo falyamdud bisababin ila asamaa wa ilaa saqfi beyti markaa samada iminka waxaa looga jeedaa daruuraha halkaasuu roobku ka yimaadaaye kaas roobkaasoo min asamaai samada xaggeeda ka ahaaday waa daruuraha eh roobkaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay dulumaatun madowiyaal iyo wa racdun onkod iyo wa barqun hillaac yajcaluuna waxay yeelayaan kuwaa markaa roobku helay asaabicahum atraafa asaabicihim farahooda caaradooda hore ayay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda ay gelinayaan oo yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciq danabyadaa dhacaya dartood ayay dhagaha faraha u gelinayaan xadara almowti waa mafcuulu liajlihi tacliil labaad labaduba waa tacliil danabka cabsi ay ka cabsanayaan iyo geeri cabsi ay ka cabsanayaan labaduba waa ta ku xambaaraysa inay dhagaha faraha geliyaan xadara almowti dhimashada cabsi ay ka cabsanayaan darteed bay faraha dhagaha u gelinayaan wallaahu allana muxiiطun waa mid koobay bilkaafiriina kuwa gaalada ah yakaadu waxa uu ku dhowaanayaa uu ku siganayaa albarqu hilaacu yakhطafu inuu dafuu dhufto absaarahum indhahooda kulamaa adaa'a mar kastuu u iftiimiyo lahum iyaga hilaacii mashow fiihi iftiinkaa waa ku soconayaan waidaa adlama calayhim markuu ka madoobaadana ee hilaaci dee uu damuu bakhtiyana qaamuu waa istaagayaan walow shaaa allaahu hadduu alla dooni lahaa ay dahaaba samcihim wa absaarihim aragga iyo indhaha inuu indhaha iyo maqalkaba inuu tiro hadduu alla dooni lahaa hee la dahaba waa la tegi lahaa bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim araggoodaba indhihiiyo dhagahaba waa tiri lahaa waayo in allaha alleh calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii karee awooda weeyi yaa ayuha annaas dadkiyow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray idinka iyo wladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyeyba lacallakum tattaquun si aad ilaahay uga cabsootaan alladii allahaasoo jacala yeelay lakum idinka idiin yeelay alarda arlada idinka yeelay firaashan gogol wasamaa'a samadana idinka yeelay binaa'an dhismaha iyo saqafkaa idinka sarreeya oo wa anzala soo dejiyey min asamaa'i samadana idinka soo dejiyey maaan biyo oo fa akhraja ku soo bixiyey bihi biyihii uu samada ka soo dejiyey waa xagga daruuraha eh min ahamaraati midhaha xaggooda idinka soo saaray risqaa risiq aad quudataan ay marsuuqa waxaad quudataan ood cuntaan idinka soo saaray lakum idinka arsaaqad iyo quud idiin ah ee falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alleh andaadan kuwa aad la masaysaan ood barbar dhigtaan ha u yeelina ilaahay wax la midoo lala maseeyaa ma jire eh laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir walxaalna sidaa ha yeelina antum idinku taclamuuna aada ogtihiin ilaahay wax u dhigmaaya inaanu jirin walam yakun lahu kufuwan axad wain kuntum haddaa ahaateen fii raybin shaki haddaa kaga sugan tihiin mimaa kii nazalnaa aanu ku soo dejinay calaa cabdina addoonka yaga muxamed ah waxaanu ku soo dejinnay haddaa ka shakideen fa'tuu balkeenuu la yimaada bisuuratin suurad la yimaada suuradaasoo min milihi qur'aanka oo kale ah sida raajixa ah damiirka qur'aanka u celi maraajicda damiirkuna waa muhim luqada haddii kale macnaha kaa khalkhalaya oo wadcuu u yeedha shuhadaa'akum markhaatiyadiinna kuwa maragga idiin furayana u yeedha min duuni illaahi alla sokadii markhaatiga idiin ah in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan haddaba fain lam tafcaluu haddaad sidaa yeeli weydaan oo idaan samayn walan tafcaluu yeelina maysaane waa nafyi ila alabad dibna u yeeli maysaane fattaquu haddaba iska jira oo itiqaaqu waa jaclu wiqaaya baynaka wa bayna maa takhaaf adiga iyo waxaad ka cabsoonayso gaashaan inaad ka samaysataa taqwada la yidhaah markaa taqwada alleh waa inaad gaashaan iyo wiqaayo ka samaysata adiga iyo ilaahay wixii aanu raallida ka ahayn ood iska jirto oo dee wixii lagu farayna aad yeesho wixii lagu amrayna wixii laguu diidayna aad ka tagto allah waxau ihi markaa haddaad sidaa yeeli weydaan yeelina maysaane fattaquu markaa iska jira oo ka baqda an naara naartii allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalkeeda iyo waxa lagu hurinayaa uu yahay annaasu dadka iyo walxijaaratu dhagaxaanta taasoo uu ciddad loo diyaargareeyey lilkaafiriina gaalada inay abuuran tahay bay daliil u tahay uciddad sow naarta lama odhan uciddat lilkaafiriin jannadana lama odhan uciddat lilmuttaqiin labaduba waa makhluuqataani mawjuudataan way jiraan waanay abuuran yihiin ee maaha waa la abuuri doonaa halkan waxaa ku jira taxaddi iyo carin wax la yidhaah ama waxa weeyaan tacjiis oo nimankan gaalada markii ay yidhaahdeen qur-aankan muxamed baa la yimid oo hadal ilaahayba maaha markay yidhaahdeen ayaa waxaa lagu cajsigeliyey oo la yidhi carbal haddaba isagoo kale keena marka hore waxaa lagu cariyoo la yidhi qur-aanka oo dhan keena falyaأtuu bixadiiثin milihi in kaanuu saadiqiin war isaga la mida ha keenaan hadday run sheegayaan waa qur-aankii oo dhan way kari waayeen toban suuradood baa lagu cariyey oo waxaa la yidhi am yaquuluuna iftaraah qul fa'tuu bicashri suwarin milih muftarayaat ma waxay leeyihiin moxamed baa been abuurto qur-aanka la yimid oo keenay waxaad ku tidhaahdaa toban suuradood oo qur-aanka oo kale ah oo la been abuurtay bal hadda bannaanka la yimaadoo badka soo dhiga way kari waayeen waxaa lagu cajsigeliyey oo lagu cariyey suurad keliya oo allah waxauu yidhi fa'tuu bisuuratin min mili waa tan aynu hayno wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min mili bal suurad isagoo kale ah keena way kari waayeen ilaahay wuxuu ku xukumay beenaalayaal inay yihiin oo alle waxa uu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa yaأtuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacضi ظahiira alle waxa uu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow haddii jin iyo insi isugu yimaadaan ay u kulmaan inay qur'aankan oo kale keenaan isagoo kale ma keeni karaan xataa hadday isu bahaystaan oo barhkooda barhka kale uu ku gacan siiyo marka halkaa waxaa ka caddaatay markay keeni kari waayeen dee qur-aanku inuu yahay munazalu min cindi illaah laa yaatiihi albailu min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid munazl inuu yahay min allah ayaa caddaatay oo waa lagu cajsigeliyey yaa ayuha annaas waa amarka ugu horeeye qur-aanka aynu kula kulannay amarkaa ugu horeeyaana waa amrun bitawxiid ucbuduu rabbakum towxiidka in cibaadada alla loo barax tiro wuxuu ku mutaystana waa la raaciyo waa rubuubiyada waa rabbakum aladii khalaqakum ilaaha idin abuuray ee idin arsaaqay ee dhulka goglay ee cirka dhisay ee sidaa idin yeelay dee keligii caabuda towxiidku markaa waa muhiim yaa ayuha annaasu dadkiiow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda alladii rabbigiinaasu khalaqakum idin abuuray idinka iyo wladiina kuwii min qablikum idinka idinka horeeyey lacalakum tattaquuna si aad alla uga baqdaan alladii allaha caabuda alladii allaha jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alarda arlada firaashan gogol wasamaa'a samadana idinka yeelay binaa'an ay mabniyatan mid dhisan ama daata binaa'in mid dhisma u saaxiiba ama binaa'an masdarkeeda haddaad u dayso dhismaha ama saqafkaa idinka sarreeya allaha samada idinka yeelay ee dhulkiina idiin goglay oo wa anzala ka soo dejiyey mina samaa'i samada xaggeedana waa xagga saroo daruuraha ahe maa anbiye ka soo dejiyey oo fa akhraja ku soo bixiyey bihi biyihii min athamaraati midhaha xaggooda kaga soo saaray risqa ay marsuuqa waxaad quudataan oo arsaaqidiina lakum idinka ee falaa tajcaluu hau yeelina lilaahi alleh allaha keligii xaq lagu caabudee sidaa idiin sameeyey hau yeelina andaadan kuwa aad kala mid dhigtaan ama aad la masaysaan ama aad barbar dhigtaan walxaal antum idinku taclamuuna aad og tihiin ilaahay waxu dhigmaaba inaanu jirin wain kuntum haddaa ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan oo mimaa kii ka shakisan nazalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa adduunkayagii nebi muxamed haddaa ka shakisan tihiin fa'tuu la yimaad oo keena bisuuratin suurad suuraddaasoo min milihi ay min mili lmunazal qur'aankaa la soo dejiya oo kale ah oo ficilka nazalnaa masdarka laga dhalaaliye maxaanku dhaha tanziilka ama isamkiisa mafcuule munazalka u celi ama qur'aanka faatuu la yimaada bisuuratin suurado min milih munazalkaasoo kale ah kaa la soo dejiya oo kale ah oo qur'aanka la mid ah oo wadcuu u yeedha shuhadaa'akum waxa weeyaan markhaatiyadiinna kuwa idiin marag furaya min duuni illaahi alla sokadiya in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin oydaan samayn ma samayn kartaane walan tafcaluu samaynna maysaane fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin oydaan samayn walan tafcaluu samaynna maysaane oo dibna u samayn maysaane haddaba fattaquu ka cabsada oo iska jira annaara naarta iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalka lagu hurinayaa uu yahay annaasu dadka iyo walxijaaratu dhagaxaanta taasoo uu ciddad loo diyaargareeyey lilkaafiriina kuwa gaaloobay wabashiruu bushaare nebi moxamedow aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey anna lahum bianna lahum inay leeyihiin ugu bushaare jannaatin beero iyo basaatiin tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaal webiyaasha suuratu muxamed ayaa lagu faahfaahiyey maaluljannati alatii wucida almuttaquun aayaadka waa kuwa ka dambeeya kulamaa rusiquu minhaa kulamaa rusiquu mar kastoo la arsaaqo minhaa jannada xaggeeda lagaga arsaaqo min amaratin midho risqan arsaaqid qaaluu waxay odhanayaan haadaakani alladii waa kii rusiqnaana lagu arsaaqay min qablu hore wowtuu waa loola yimid bihi midhahaasi iyo arsaaqad bihi risiqaasi waa loola yimid oo waa loo keenay mutashaabihan xaal uu yahay mid isku eg eg oo dhadhanka waa ku kala duwan yahee midabka iyo muuqaalku isaga mid yahay say moodayaan marka loo soo wado kii mar dhoweyd loo keeno kale inuu yahay walahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda ay ku leeyihiin aswaajun haween iyo dumar dumarkaasoo mutaharatun la daahiriyey oon caado lahayn oon nifaas lahayn oon wallac lahayn oon xanuun lahayn la daahiriyoon dhib lahayn dheef mooye wa hum iyagu fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ayaa khaaliduuna ay ku waanayaan cabdiraxmaan naasir asicdi waxau yidhi fii hadihi alaayati alkariima dikru lmubashir wاlmubashar wاlmubasharu bih wa sababu lbishaara aayaddan waxaa ku sugan bushaareeyihii bushaaraynayey waa nebi moxamed sala allahu alay waslm afdalu lkhalq oo wabashir bushaaree kala leeyahay waa nebi moxamed wاlmubashar ciddii loo bushaaraynayey waa almu'minuuna aladiina yacmaluuna الصaalixaat wa aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat wاlmubasharu bihi iyo wixii lagu bushaaraynayey waa aljannaat almawsuufaatu bitilka asifaat waa jannooyinka tilmaamaha lagu sifeeyey wa asbaabu lbishaara iyo bishaaradan sababtii ku gaadhsiinaysay waa aliimaanu waalcamalu saalix marka waa acdamu bishaara calaa yadi afdali اlkhalqi waa bishaaro la bushaariyey tii ugu weynayd oo ku timid cid bushaaraysa gacantiisa kii ugu weynaa uu nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay u waxyooday marka dee waa bishaara xaqiiqiya in waxa weeyaan lagu dhiirado oo waxa weeyaan lagu farxo ay tahay allah waxau ihi wabashir u bushaaree nebi moxamedow aladiina kuwa u bushaaree aamanuu iimaanka laga helo oo camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey waxaad ugu bushaaraysaa anna lahum bianna lahum inay u sugnaatay jannaatin jannooyin inay leeyihiin jannooyinkaasoo tajriya ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiya kuwo biyoah oon doorsoon iyo ajo lahayn malab aan waxa weeyaan qish lahayn ee caano saafiya oo way baqeen aan lahayn khamro aan madax wareer iyo sikhrad lahayn webiyaal ayaa qulqulaya noocaasa kullamaa rusiquu mar kastoo lagu arsaaqo minhaa jannooyinkaa xaggooda lagaga arsaaqo min amaratin midho risqan arsaaqid qaaluu waxay odhanayaan haadaakani alladii waa kii rusiqnaana lagu arsaaqay min qablu hore kii hore naloo keenay weeyi mana aha ee waa isku ogyihiin xagga midabka iyo muuqaalka wa utuu waa loola yimid bihi risiqaasi oo waa loo keenay mutashaabihan xaal u yahay mid isku eg eg walahum waxay leeyihiin fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ay ku leeyihiin aswaajun haween ama dumar mutaharatun la daahiriyey oo darar iyo dhib aan lahayn oo laga dhowray wa hum iyagu fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ayay khaaliduuna ku waarayaan jacalana allahu waiyaakum min ahli janna ilaahay inakiyo idinkaba ahlu jannaha lagu soo khatimay aayaadka allah inaga yeelo wsala allahuma waslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm walxamdu llah rab اlcaalamiin